You can hit me up on Facebook and Twitter because I like it when you do that at I A M N I K K I S T R O N G. I am Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah koob iyo labaatanka bisha noofembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka dhallinyarada ay ka ciyaari karaan dhowrista xuquuqda aadanaha waxay uga hortegi karaan in dhallinyaradii ay sameeyaan wacyigelin dhexdooda ah oo ay isku sameeyaan inay iska daayaan falalka garacan ay u geysanayaan aadanaha waxaa kaloo lagaga hortegi karaa in qabasho lagu sameeyo ama lasoo qabto ciddii ku kacday oo lasoo sheego cid walba oo ku kacaysa falalkaas loona geeyo meesha ku habboon ah maxkamadda heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
gudoomiyaha gobolka georgiya ee dalka maraykanka oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee doorashooyinka gobolkaasi ayaa jimcihii xaqiijiyey in natiijooyinka codaynta ay muujinayso in madaxweynaha la doortay joe biden uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee gobolkaasi kadib markii khamiistii lasoo afjaray dib u tirinta codadka oo ahayd mid qasab ah gudoomiyaha jamhuuriga ah ee gobolkaasi brian kemp ayaa shir jaraa'id oo u qabtay gelinkii dambe ee jimcaha waxau ku sheegay in sharciga gobolkaasi uu isaga ka doonayo inuu si rasmi ah ka dhigo caddaynta natiijooyinka doorashada kemp oo ku sigtay inuu si buuxda u ayido natiijooyinka ayaa xusay in caddaynta natiijadu ay waddada u xaarayso in ololaha trump uu raadiyo ikhtiyaaraad kale ee sharciga ah iyo tirin kale haddii ay taasi doorbidaan trump ayaa ku andacooday caddayn la'aan in codayntii madaxtinimada ee georgiya la musuqmaasuqay musharax madaxweyne oo ka socda xisbiga dimuqraadiga ayaan ku guulaysan gobolka georgiya tan iyo guushii bill clinton ee sanadkii kii ku dhowaad shan iyo labaatan sano ka hor sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii oo uu trump ilaa shan boqolkiiba cododka gobolkaasi kaga guulaystay musharaxii dimuqraadiga matalaysay hillary clinton guusha biden ee gobolka georgiya ayaa siinaysa lix iyo toban cod oo dheeri ah oo ah codadka ergada loo yaqaano electoral college taasi oo ka dhigaysa wadar ahaan saddex boqol iyo lix halka trumpna uu helay laba boqol soddon iyo labo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa jimcihii sheegay in dalka ay dagaaladu la degeen ee yemen uu qarka u saaran yahay macluushii ugu xumeed ee dunidu ay wajahdo muddo tobannaan sano ah isagoo ka digay tallaabo kasta oo hal dhinac ah tani oo timid xilli uu maraykanku ku hanjabay inuu liiska madow ku darayo kooxda xuutiyiinta ee xulafada la ah iiraan saraakiisha gargaarka ayaa kordhiyey cabsida ah in haddii washington ay ku darto kooxda xuutiga ah liiska ururada argagixisada ee shisheeye ee loo soo gaabiyo f t o intaasi ay ka hortegi karto in gargaarka dadka lagu badbaadinayo uu gaaro dalkaasi xaaladan aadka u jilicsan ee la xidhiirta macluusha iyo xilligan oo ay jirto rajo la xidhiirta wadahadal waxaan aaminsanahay in qorshe kasta oo keli ah uusan u fiicnaan doonin uma malaynayo in ay tahay inaan doonta ruxno xilligan la joogo ayuu guteres u sheegay wariyaasha mar wax laga weydiiyey qorshaha maraykanka isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo sacuudi arabiya ayaa farageliyey yemen sanadkii labada kun shan iyo tobankii iyagoo taageeray ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga ah saraakiisha qaramada midoobey ayaa isku dayaya inay soo nooleeyaan wadahadallada nabadda si dagaalka loo soo afjaro maadaama dhibaatada dalka ka jirta ay sidoo kale uga sii dartay dhaqaale xumo lacag burbur iyo weliba cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkii dunida inoo akhriyay halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno doorka dhallinyarada ay ku yeelan karaan ka hortegista tacadiga ka dhanka aadanaha iyo weliba wacyigelinta barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona toddobaadkani maxamed faarax warsame iyo kanse axmed cali oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso kana mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye maxamed faarax horsame oo loo garoon yahay gadhoose waxay uga hortegi karaan dhowr habdood oo badan waxaa ka mid a in dhallinyaradii ay sameeyaan wacyigelin dhexdooda ah oo ay isku sameeyaan inay iska daayaan falalka kugaracan ay u geysanayaan aadanaha waxaa kaloo lagaga hortegi karaa in qabasho lagu sameeyo ama lasoo qabto ciddii ku kacday oo lasoo sheego cid walba oo ku kacaysa falalkaas loona geeyo meesha ku habboon ah maxkamadda ama saldhigga loo wareejiyo oo ciddaasaa looga hortagoo loogu qabto
haddii aysan dhici weydo in arrimahaasi looga hortago dhallinyaraduna ay marar badan ee tacdiyada noocaas ay geystaan xalku muxuu noqonaya
haddii ay dhici weydo in laga hortagi waayo dhallinyaraduna ay waxaa geystaan xalku wuxuu noqonayaa haddee ilaahay wuxuu yidhi wataquu fitnata laa tusiimanka cabsada fidmo idinka aadan si khaasa idinku dhacayn ee caam idin ah marka waxay noqonaysaa dee in la sugo fidmo caama haddii waxyaalaha noocaas laga hortegi waayo aadanaha loo xaquuqdooda loo doodi wayo waxay noqonaysaa in ilaahay aayadda uu sheegay lasoo ciqaabtar sidee dhallinyarada uga qayb qaadan karaan joojinta iyo ka hortegista tacadiga aad baa umahadsan tahay yuusuf adiga idaacadda v o a baa idiin mahad celinaya marka xigta yani waxaa looga hortegi karaa waan isleeyahay yani bulsho walba yani xoogeeda iyo indhaheeda waxaa weeye dhalinyarada dee dhalinyaradii in la jiheeyo oo maxaan ku idhaahdaa iyaga laftooda ay helaan baraarujin iyo wacyigelin ku aadan arrimahaas oo dee haddii ahaan lahayd mujtamaca si guud haddii ahaan lahayd iskuulada iyo goobaha waxbarasho ee jaamacadaha haddii ay ahaan lahayd masaajid meel walba oo yani laga helo wacyigelin in laga wacyigeliyo dhalinyaradii yani wacyigooda ku aadan arintan iyo in dhibaatada ay leedahay in laga wacyigeliyo kadib ayay bulshadii kusoo celin karaan dhalinyaradu yani waxaan qabaa markaan soo duduubo in dhalinyarada iyaga la wacyigeliyo si ay bulshada u wacyigeliyaan maxay yihiin tacdiyada ay la kulmaan haweenka dabcan way badan yihiin tacdiyada ay haweenku la kulmaan dee tacadi markii la yiraahdo de waa erey caam ah tacadi waxaa noqon kara oo kale tusaale ahaan in yacni kufsi loo geysto mise guud ahaan tacadiyada ka dhanka ah galmada wax loo yaqaano oo yacni koobsanaysa yani in erey xun la yiraahdo in si xun qaab xun loola dhaqmo in kufsi caadiya toosa la samey yacni intaasi in ka badanba waxay soo gelaysaa tacdiyada ka dhanka ah galmada sidoo kale waxaa jira tacdiyo kale oo la xiriira yacni ka ka madax bannaan kuwaas oo oo tusaale ahaan oo kale tacdiyada dhinaca maxaan ku dhahdaa qoyska oo kale jirdil in loo geysto in maxaan ku idhaahdaa abuse mise maskaxda laga maxaan ku idhaahdaa laga abuso sidoo kale waxaa tacadi noqon kara isaguna in ereyo qalafsan lagu adeegsado waxaa noqon kara guurka xiliga hore ah oo kale tusaale ahaan iyadoo aan gabadha u diyaar garoobin maxaan ku irahdaa guur in lagu khasbayo waxay noqon kartaa iyaduna tacadi in waxbarashadii laga reebaa tacadi bayna aad ba u noocay badan yihiin runtii marka intaasoo tacadiya in haweenka loo geysto maxaa sababa marka de waxaa ugu weyn oo wacyigelin la-aan yacni iyo iimaankeena oo daciif ah diinteenana ku dhaqmin intaasba ugu muhiimsan laakiin waxaa yani waxyaabaha hadda isleeyahay waa yacni usrada mise qoyska oo aada u liitaa yani qoyskuna waxa weeye aasaaska bulshada yani waxaan ka liidanaa inagu qoyska marka haddii qoys walba oo soo saari lahaa yani yani ilmo ubad yani bulshadii wax taraa way yaraan lahayd dhibaatada sidoo kale haddii diinteena ayna si saxa ugu dhaqmi lahayn iyadana way yaraan lahayd waxyaabahaas isleeyahay keena
waa mahadsantahay waxaan siinayaa ninkan dhallinyarada ah inta badan falalka noocan oo kale waxaa ku dhaqma dhallinyarada xilligan marka maxaa u malaynaysaa in dhallinyarada dhibaatada intaas leeg ay u geysanayaan waxyaabaha sababay
yuusuf waa mahadsanta adiga f o maraadmimaalinaya waxyaalaha kooda ka ah waxa weeye aqoon xumo dadka waxbarta badanaa falalka noocaas kuma kacaan falalka noocaas waxa ku kici karaa qof darbo awda ama aan horaantiisa waxbaran aqooniyan caalamku suu yahay u fahansanayn diintana aan wax badan looga shaacin qofkaasoo kalaa waxay u fudaanaysaa wuxuu isleeyahay wanaag weeye u xumaan ku kacayo marka waxyaala noocaas u sababaya in maogtahay gabdhihii la kufsado gabdhihii la faraxumeeyo waxa keenayo aqoon xumada ka jidha halakan iyo wacyigella'aanta ay bulshadu aysan ku wacyigasheen dambiyada noocaasa waxa ka imaan kara mustaqbalka iyo nafsiyan qof kasta u saamayn kadho waan isleeyahay waa sababayaan in gabdhaha falalka lagula kaco maxay tahay marka caqabadaha haysta dhallinyarada markay timaado ee ka qayb qaadashada xaakameynta tacadiga ay la kulmaan yuusufow waxaa jira horta dhaqan ahaan soomaalida halka dhaqanee hirgalay waxa weye qabiilka dhaqan caadi oo jira qabiilka weeye laba qof markay isqabato kow waxaa laisula tagaa qabiilka marka qabiilka waxba laga waayo waa dowladda loo yimaada dowladda waa laga tagaa oo goorta dowladda wax laga waayo kitaabka lislaada ee diinta marka kow wax naga hortaagan qabiilka weeye haddii gabar soomaaliyeed la kufsado aad is tiraahdo wa u dood ama u qareem waxaa dhacaysa in la yidhaahdo dadkii kugu hersanaa maxaa kaa galay maxaa arrintaa ku geliyey ama ciddii awal iyagu haystay ee dhahaanba aan taladii waxba lagaa siinayn adigoo leedahay gabadha annagaa dhalnay annagaa go-aankeeda go-aaminayna annagaa naqaansay xaaladu noqonayso marka waxa keliya naga hortaagan waxa weeye waa qabiilka ama reerka gabadhu ka dhalatay oo mar walba kaa hortaagan inaad arrimahaas ka hadasho
sidee lagu yareyn karaa marka dhibaatooyinkan tacadiga ah ee hadda dadku ay aada u malaynayaan inuu soo badanayo waxaa lagu yareyn karaa looga hortegi karaa waxaa ugu muhiimsan waxaa weeye in xeerar cadcad iyo maxaan ku idhahdaa laga soo saaro qawaaniin sidoo kale la dhaqan geliyo islamarkaasna dee qofkii dembigan sameeya uu yacni dyacni ay laga dhigo inuu fal weyn sameeyey yacni ciqaab weyn oo yacni u qalanta dembiga uu sameeyeyna lagu maxaan ku idhahdaa qaado taas baa ugu muhiimsan yacni qofka dembiga uu sameeyo lagu qaado yacni oo aan maxaan ku idhahdaa qabiil iyo si gadhoose sheega iyo dhinacyo kale aan lala aadana si toosa yacni maxkamaddu xakunto yacni kiisaska sida maxaan ku idhahdaa caasho oo kale yacni in halkaas la mariyo walow isaga laftiisaba ay dad ay ka keeneen maxaan ku idhahdaa hadal laakiin inaan si bilaa maxaan ku idhahdaa jixinjixiyo bilaa naxariis ah in maxaan ku idhahdaa loo xakumo loona marsiiyo maxaan ku idhahdaa xukunka iyo waxa ay mutaysteen intuu leegyahay dembi ciqaab leeg in lagu qaado iyagana
intaasoo erey aad sheegayso ma u malaynaysaa inay yareen kadho haddii la dhaqangeliyo dabcan waa yareyn kartaa laakiin waxaa isleeyahay yani in wax walbaay waxay kasoo bilowdaan aasaaska hoos yani bulsho dhisan markii la helo bulshadii la dhiso laisku dhinac wado yani in bulshadii hoos laga dhiso maxaan ku idhahdaa wacyigelinta dhalinyarada iyo kor loo qaado yacni kii dembiga sameeyana lagu qaado way yaraanaysaa sidaa isleeyahay anugu si fiican ba weliba u yaraanaysa labadaba haddii la isku wado la isku garab wado si fiican ba u yaraanaysa gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay madasha dhalinyarada ma jiraan dallado isku xiraya dhalinyarada oo ay ku midaysan yihiin islamarkaana la rajeynayo in dhalinyarada kale ee falalkaasi ku dhaqma laga wacyigeliyo ma jiraan dhalinyarada ururo ay ku midaysan yihiin oo wacyigelin ma ka sameeyaan arrimahan tacadiga ma sheegi karo urur arrimaha khaas u ah oo haddii dhalinyaro ku midaysan tahay laakiin ururo badan oo magaalada ka jira iyo kuwo ka jira dalka gudihiisaba mar walba waxay miidhiyaha ka fuliyaan wacyigelin aada u badan oy arrimaha dadka kaga wacyigelinayaan ina dhahaan waxyaalahaas noocaas waxa ka imaan kara haddii barri ka maalin waxaas u dhacaan marka haddeer ma jirto hal urur oo u samaysan inay ka hortagaan tacadiyada aadanaha laakiin waxaa jira ururo kale oo arrimaha bulshada ka shaqeeya mararka qaar falalka noocaasa markay yimaadanaana ka hadla kana qayb qaata waxa kaga aadanna ka yiraahda ilaakan warhayeela ay maxkamad waxay ku xukumayso dowladdana ku cadaadiya inay mariyaan meesha waxay kabsadeen ciqaabteeda haddii la wacyigeliyo dhalinyarada falalka noocaas ah sameeya wacyigelinta aad sheegtay inaysan jirin la badiyo ma u malaynaysaa in gebi ahaanba uusan falkaani soo noqnoqon marar badan horta haddii dadka wacyiga la tuso iyo isay waxu jiraan culimmaduna ay barto in waxa kan waxa ka imaan kara ay waxun yihiin inkalow ay aqoonsamaan lagu jiro haddana dadku waa waxaan qabaa haddii la wacyigeliyo wacyiga la tuso aqoonta la baro oo diinta si fiican loo fahansiiyo inay arrimahaas aada u yaraanayaan ee loona sheego qofku falka uu geysto inuu ciqaab kala kulmi doono oo ciqaabtaas hamarsiin doono oo aan cidna uga jexjexayn xaq qabiilna loo tirinayn kanuu yahay aan loo xisaabeyn ee uu mari doono si sharciga uu ku mari doono qofka loo sheego marka hore in laga wacyigelo la yirahdo waxaas waxun weeye arrimaha haddii dhacdo intaasa dhacaysa diintuna saasay ka qabtaa waxaan qabaa in gabi ahaanba uu yaraan doono arrimaha tacadiga ah guud ahaan puntland iyo soomaaliyaba waxyaalahaas saameyn kara oo kow ka ah in qofkii dembiga galay iyo kii lagu oogaba lagaa xigsado ama cid gaara isku koobtoo tiraahdo annagaa dhalnay iyo annaguuna xigaa annagaa arrinta dhamaysanayna idinka baddaas idma qaado waxyaalaha noocaas in loo adeegsado in la yidhaahdo hab qabaa'ila qofkii labadii qof ay u dhammaystaan hawshii arrintan arrin laga xumaado oo dee wuxuu ay ahaan lahayd maxkamad dastuuriya oo furan sidii hadda ka hor dhacday oo loo dhegeysanayay arrimihii caashe elyaas marka arrimaha noocaasa haddii matoy la baahiyo oo bahashi la baahiyo oo la fidiyo dhallinyarada markaa doora ku yeelan kardhaa laakiin haddii cid gaari isku goobto la yirahdo maxaa idinka galay halkiinaa jooga waxaan odhan karaa dee waxa ay dhallinyaradu ku hadashaaba iska yar marar badan baa waxaa u badan tacadigan haweenka habaa u dambaysta kiisba soo soo dhowaan ka dhacay oo kale marka haweenka laftigooda wacyigelin ma wadaan iyaga oo ku aadan in dhallinyarada ay ula dhaqmaan si walaaltinimo oo muxuu ahaye aysan dhibaato u geysan
dab aad si fiican inkastoo dee aysan badnayn oo maxaan ku irahdaa anu sida aaminsanahay aysan yacni ficladan dadka ay kasoo fulayaan aysan ahayn dad caafimaad ahaan maxaan ku irahdaa caafimaad qaba waxaan siday ila tahay aniga yani waxay ila tahay waa dad xanuunsan oo yacni waxyaabo badan oo saameyn ku yeesheen oo kale oo tusaale ahaan mukhadaraadka iyo daraagiska oo kale sidoo kale waxyaabo badan oo waxaa jira filmaanta aanshax xumada youtube-ka iyo waxyaaba noocaasa kala socdaan baa saameyn ku yeelata yacni qof caadiya oo caafimaad qabo oo soo taagan ani waxay ila tahay inuusan kufsina geysan kufsi haddii uu geystana inuusan sida arxandarada ah iyo dilka iyo yacni inuusan samayn marka ani waxay ila tahay inuu qofkaasi uu jiran yahay de qof jiranna idinma dhex mari karo xiriir mise walaal ma yaqaano iyo tana sidaana saxaysa caafimaad buu u baahan yahay marka haddiiba ay dhacdo in ay ururo haween maxaan ku irahdaa la hirgeliyo yacni waxa cidda ugu horeysa oo kasoo horjeensataa waxay noqonaysaa bulshada oo gaalaa wadata gaalaa xakunta gaalaa soo abaabusha yacni intaasba waa caqabado yacni waxyaabaha maxaan ku irahdaa sii dhiirigelinaya in qofsigu sii socdana waxaa ka mid a aragtida khaldan ee ay bulshada aaminsan tahay xalku muxuu noqonayaa marka arrintan haddii loo baahdo in la daba qabto oo la joojiyo haddii loo baahdo yuso in la qabto arrintan oo xal waana laga gaaro waxay noqonaysaa ciqaabta qofka u mudan in la cuslayo ama la yiraahdo xeer laga soo dejiyo qofka hadduu intaa ku kaco intaas helaysa isagoo aan cidna muxuu kanuu yiri soomaalida hore waxaa jiri jiray haddii mahmaha ahayd hadduu dhiig yimaado dhaboq dhimatay kanuu sameeyey kanuu sameeyey lagaa yeeli maayo waa in la yidhaahda oo la yidhahdo falka sooma geysan waa ku caddahay waa ku kacay sharciga si toosa loogu fuliyo inaan macnaha hab hoose ama gacmo hoose lagu dhiqin ee bulshadiina la tuso meesha uu maray iyo habka xukunkaasu maray si loo dabagooyo waxa kan soo noqnoqonaya runtiina dadku waxaa moodaa inay leeyihiin haayadaha istaba yaal iyo waxbaa istaba jooga de arrimaha dadkan cilmigaas u dhan waxaan jeclaan lahaa in arrintaa wax ka dhahaan oo baaraan laakiin qofka waa in ciqaabta lagu cuslaya la yidhaahdaa haddii qofku kufsi geyso hala dadilo oo kale macnaa ciqaabta in cuslaya kadib waxaas waa yaraanayaan wacyigelintiina dhisa dhan kale oo wacyiga in la wado oo la baahiyo oo diinta dadka la fahansiiyo oo waxyaalaha ciqaabta guud keeni karo xagga samaawiga ka mid tahay in dadka lagu tacadiyo sina aan mar damba u dhicin aynasan usoo noqon looguna hamin inay dhacdo ciqaabtaas waxaa la odhan karaa qofku hadduu qof kufsado oo kalea haddee haba la dilo oo kalea qofku hadduu qofkii dilayba in xukunkiisu dil yahay halkaasi ka caddahay laakiin qofkii tacadi geysta jinsiya wix u geystaba halaga jaro sidii macnaha qaabtii uu maro
ayaa xalka muxuu noqonaya marka si arrintan lagu yareen karo oo loogana hortegi karo dabcan intaa gadhowsa sheegayba waa ku raacsanahay yacni waxaan kala ku dari lahaa yacni in bulshadu si guud ay mid walba yacni doorkii uu ku lahaa inuu ka ciyaaro tusaale ahaan culimadu ay doorkooda ciyaarto madarasooyinka yacni iyo jaamacadaha iyo goobaha waxbarasho guud ahaan inay in ay maxaan ku idhahdaa sii wadaan mise doorkooda ay qaataan iyaguna sidoo kale qoyskii inuu doorkiisa qaato yacnii xukuumaddii iyo dowladdii inay iyaguna sidooda kale ay doorkooda qaataan yacnii in la iskaashadaa waa xalka ugu wanaagsan oo dhibaato lagaga hortegi karo yacnii dhibaatada markii dee meesha ay kasoo fusho la ogyahayna dee way sahlanaanaysaa inay maxaan ku idhaahdaa la xaliyo marka xalka ugu wanaagsan wuxuu yahay in bulshadii wacyigelin wanaagsan loo sameeyo in dadkan maxaan ku idhahdaa xanuunsane yani sida aaminsana dad xanuunsane in iyaga laftooda waa dhibanayaal waa dhibanayaal weeye iyagana laftooda in la daaweeyo oo dabiibay helaan ku haboon waa xalka ugu wanaagsan in ilaahay dee iyo diintiina loo noqdaana waa iyaduna xal yani yani waxyaaba ugu badan oo dhiirigeliya inuu sii socdana maxaan ku idhaahdaa ha inuu tacadigan sii socdo yani dadka ugu badan oo ka qeyb qaata wax kamid odayaasha dhaqanka iyagana odayaasha dhaqankooda in yani doorka ay ku leeyihin arrintaa la koobo ama iyaga laftooda dee yani sidee uga qeyb qaataan dabcan dee in yani kale tusaale ahaan maxkamad baan laysla aadin geed lagu dhammeeyo la yiraahdo labada reere in xoogaa la kala qaato sidaa lagu dhammeeyo yacni waxay yacni maxaan ku idhahdaa tixgelinta siinaysaa qofkii dhibka sameeyey sidoo kale waxay dhibaysaa qofkii dhibka lagu sameeyey yacni in doorkooda maxaan ku idhahdaa la wiiqo iyaga odayaasha dhaqanka yacni sidoo kale maxaan ku idhahdaa meeshaba laga saaro haddii laga saari karo weya in meeshaba laga saaro xeer jajabka iyo dhaqan soomaaliga iyo arrintan markay dhacdo in qawaaniin cadcad iyo xeerar cadcad laga saaro si loo joojiyo waa xalka ugu wanaagsan oo lagu joojin karo arrintan guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda v o e barnaamijka asxaabta igala qayb gashay kanse axmed cali iyo weliba maxamed faarax warsame waa u mahad celinaya aniguna waxaan ahay yuusuf maxamuud yuusuf oo halkan barnaamijka idikala socodsiinayey oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonnaa khiyaartana dhegaysanaysaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir haddii aan ku bilowno dhinacaasi yurub ciyaaraha horyaallada kubadda cagta ayaa dib u soo laaftay jimcihii kadib laba toddobaad oo ay fasax ku jireen horyaalka faransiiska laba kulan ayaa dhacay kooxda monaco ayaa saddex gool iyo laba gool kaga badisay baris saint germain b s g iyada ayaa goolasha la hormartay waxaana labada goolba u dhaliyay ciyaaryahan kalian imbabe laakiin monaco ayaa ka daba tagtay qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana laba gool ugu jawaabay goolashii uu imbabe dhaliyey ciyaaryahan kevin boland goolkii guushana waxaa rigoor ugu dhaliyey laacibkii hore ee arsenal sesk febrigas guuldarradaasi soo gaartay b s g waxay ahayd tii ugu horreysay kadib siddeed kulan oo xidhiidh ah oo ay guulo ka keeneen horyaalka liigwanka faransiiska ciyaartii kale kooxda baqdo hal iyo eber ayay kaga badisay kheyn horyaalada talyaaniga sbain iyo ingiriiska maanta ayay dib u bilaaban doonaan laba isbuuc kadib markii ay kooxuhu nasteen dhinaca ingiriiska haddii aan ku hormarno ciyaarta la wada sugayo caawa waxay dhex mari doontaa waa xilliga geeska afrika ee manchester city iyo tottenham waxaana ay ka dhici doontaa garoonka kooxda tottenham ciyaaraha kale chelsea ayaa la ciyaari doonta galabta newcastle aston villa waxay la dheeli doontaa brighton halka manchester united ay caawa martigelin doonto kooxda westbrom dhinaca talyaaniga kooxda horyaalka difaacanaysa ee yuventus ayaa caawa martigelin doonta calary galabta latsiyo ayaa booqan doonta karatone atlantana waxay la dheeli doontaa spezia sbain haddii aan fiirino ciyaaraha sabtida maanta ah dhici doono waxaa ka mid ah levente oo la ciyaari doonta galabta kooxda elg viareal waxay la dheeli doontaa real madrid caawa fiidkii sevilla iyo seltavigo ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doono atletica madridna waxay la dheeli doontaa caawa kooxda barcelona natiijooyinka ka soo baxa dib ayaan kaga soo sheegi doonaa hadduu rabbilaal ka noqdo xubinta ciyaaraha waa naga intaa
mahadsaned nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxaanu jaleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaa waxaana idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
heestaasi ruun iyo fanaanka maxamed lafoole ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta sida iyo nabadgelyo ku